halkani waa washington laanta afka soomaaliga v o a oo aad si toosan uga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka afartan iyo sagaalka mitirban hirarka efemyada geeska afrika iyo internetkoo naga dhegaysataan v o a somaly com
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad nagala socotaan waa sabtii bisha oktoobarna waa afar iyo labaatan sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenna galabnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya cabdiraxmaan xuseen furre iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qadiyad ku baaba'aysa dacwad laga noqdo dokumentiyo la yidhaahdo soomaalidu waxbay oggolaatay iyo waxaasoo dhan shacabka soomaaliyeed waxaan rabaa inaanu xaqiijiyo in aanay marnaba ka lumin karaynin milkiyaddooda iyo xuquuqdooda badeed iyo dhuleed ee ay leeyihiin iyo integritiga dhulkooda dhammaystirnaantiisaba kaasina wuxuu ahaa xeerilaliyaha guud ee qaranka soomaaliyeed axmed cali daahir oo ka hadlayay muranka dhinaca badda ee soomaaliya kenya ka dhex oogan waraysi ayaan idinka haynaa qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid sharmaake oo ka hadlaya shir lacago loogu yaboohay qaxootiga soomaaliyeed ee kenya deggan oo ka dhacay dalka biljamka booliska dalka kenya oo ka digay weeraro al-shabaab ay mar kale ka geysato gobolka waqooyi bari ee kenya barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa ku sugan dalka jordan isagoo maanta la filayo inuu la kulmo madaxweynaha falastiin maxamuud cabbaas labada mas-uul ayaa ka wada hadli doona sidii loo soo afjari lahaa rabshadaha ka soo cusboonaaday deegaanada ay wada degaan falastiiniyiinta iyo israa'iiliyiintu john kerry ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey wadahadalladan wuxuuna sidoo kale kulan arrintan kala yeelan doonaa boqorka dalka jordan boqor cabdullah wadahadallada dhex maraya maxamuud cabbaas iyo john kerry ayaa imaanaya laba maalin kadib markii john kerry uu ra-iisul wasaaraha israa'il benjamin netanyahu kula kulmay magaalada barliin ee dalka jarmalka isagoo kala hadlay rabshadaha ka socda bariga dhexe rabshadahan dhex maraya labada dhinac ayaa waxaa ku dhintay konton falastiiniyiina iyo toban israa'iiliyiina
duufaanta loogu magacdaray batrisia ee sida aadka ah looga baqayay ayaa xawligeeda uu isdhimayaa iyada oo dul maraysa gacanka mexico ee koonfurta america duufaantan oo markii hore loo haystay in ay noqon doonto tii ugu xooga badnayd ee abid ka dhacda gobolka marka ay beriga soo gaadho ayaa hadda u eg mid luminaysa awooddii laga filayey dabayshan oo hadda ku socota boqol iyo labaatan kilomitir saacaddii ayaa sii yaraanaysaa awooddeedu halka markii hore ay ku socotay saddex boqol iyo shan iyo labaatan kilomitir saacaddii ilaa iyo hadda ma jiraan warar la xidhiidha khasaare dhimasho iyo dhaawac ka dhashay duufaanta oo lasoo sheegayo boqolaal qof oo u dhashay dalka koonfur kooriya ayaa xuduudka dalkaasi uga gudbay dhanka waqooyiga kooriya si ay dib ula midoobaan qoysaskooda qoysaskan dib u midoobaya ayaa kala maqnaa muddo lixdan sano ah kuwaasoo isku waayay dagaalkii dhex maray labada kooriya laba boqol iyo konton ka socda dalka koonfur kooriya ayaa u gudbay dhanka dalka waqooyiga kooriya si ay ula kulmaan eheladooda muddo badan ay ugu dambaysay kuwaasoo haysta labiyo toban saacadood oo keliya inay la joogaan eheladooda ka hor intaan dib loogu soo celin dalka koonfur kooriya hay-adda laanqayrta cas oo iyadu wada qorshaha isku geynta qoysaskan ayaa dadaal leer ugu jirta inaan la siyaasadeynin kulanka qoysaska isku bahoobay markaasi bohoryadana isku qabay ee lagu mideynayo xuduudka ay labada dal wadaagaan oo muddo fara badani ay kala maqnaayeen kooxda dowladda islaamiga ah ee isis loo yaqaano ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerar ka dhacay dalka bangaladesh oo uu ku dhintay hal qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen ilaa boqol qof oo kale oo ka mid a shiicada ku nool magaalada dhaka war ay soo saartay kooxda dowladda islaamiga ahi ayay ku sheegtay in askar ka tirsan kooxdooda oo ku sugan dalka bangaladesh ay weerarkan fuliyeen weerarkan ayaa ka dhacay goob lagu cibaadaysto oo ay isugu yimaadaan dad shiico ahi gaar ahaan xuska maalinta cashuuraa taas oo dadka shiicada ahi ay ugu dabaaldegaan ama ku xusaan geeridii imaam xuseen oo uu awe u ahaa nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee
waa tahay mar kale galab wanaagsan halkaad wararkaasi ka dhagaysanaysaanna waa laanta afka soomaaliga e v o a si toosa idinka imanaysa magaalada washington koob iyo labaatankii bishan ayay ahayd markii dalka biljamku ka dhacay shir ay soo qabanqaabiyeen midooda yurub iyo qaramada midoobay oo deeq loogu ururinayay qorshaha caawinta dibu soo noqoshada qaxoontiga soomaaliyeed oo gaaraya laba milyuun oo qof oo ku nool dalalka soomaaliya dariska la'ah islamarkaana doonaya inay dalkooda dib ugu noqdaan shirkan ay kasoo qayb galeen xubno ka socday ilaa afartan wadan iyo ururo caalamiya ayaa waxaa soomaaliya u qaybgalay wafdi uu hogaaminaya ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke mister sharmaarke ayaa maanta dib ugu noqday magaalada muqdisho kana hadlay shirkaasi waxa uu ku saabsanaa wariyaha v o a magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixinta nooga soo diray ra-iisul wasaaraha uu shir jaraa'id ku qabtay garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho ayaa ugu horreyn ka warbixiyey sababta uu tegey dalka biljimka iyo tirada lacagaha loogu yaboohay qaxootiga soomaalida ee kenya ku sugan markaas isu tagnay wuxuu ahaa shirkii lacagta lagu ururinayay qaxootiga soomaaliyeed ee hadda kenya degan runtii shirku aad socaamuuna ugu dhamaaday adigu lacag waxaa laga wahay ilaa boqol milyan oo dollar ah oo qayb ka ah lacag ilaa shan boqol milyan oo dollar oo la doonayay in yacni dadkaasi nabada oo nabadgelye ah ay dalkooda ugu soo noqdaan looguna dib loogu soo celi marka waxaa weeye waa un shirka socaamu u dhacay waana u sheegana annaga haddee waxaan mar kasta taawacsannahay shirkii saddex gosoodka ahaa ee dowladda kenya dowladda soomaaliya iyo hay-adda qaxootiga caalamka iyo unsaadka ah ay ku galeen adugu muddo hadda sanadii bar ka hor in dalka kenya kaasuu sheegayay in qaxootiga soomaaliyeed aan marna la qoor qaban karin si dhiskooda inay u noqdaan loona diyaariyo waxa la waxay iyagu imkaaniyaad ah runtii u sahli kara inay dalka u noqdaan hadda qorshaha meesha ka jira wuxuu ahaa qorshe afar sano ah labada kun iyo shan iyo tobanka ilaa labada kun iyo sagaal iyo tobanka lacagahan hadda boqolka milyan ah waxa weye tallaabadii koowaad waxaan rajaynaynaa lacagtu shan boqol wey hadda loogu talagalay in la aruriyo kadibna wixii kaleeto lagu dara kale lagu daro hadda waxaan meeshan rabnaa waxa weye ummadda soomaaliyeed oo runtii aan bogaabinaya labaatan sano ama ama in ku dhow yacni joogtay halkaas oo u dulqaadatay mar kastana doonaysa dalkooda inay ku noqdaan ra-iisul wasaaraha ayaa dhanka kala sheegay in iyaga dhinacooda ay ka go-an tahay inaan la qasbin qaxootiga soomaalida islamarkaana ay gacan siinayaan oo qura dadka doonaya inay iskood u soo laabtaan kuwaasoo uu tilmaamay inay u diyaarinayaan tasiilaadkii ay ku soo laaban lahaayeen waxa weye waxaa annaga marka horeta nooga waxaa dadkaas inaan la khasbin oo aan noqon qaban inay si iskooda ku yimaadaan labo in dadkaas waxay u sahli kara imkaaniyaadkii u sahli kara inay dalkooda si nabad ugu soo noqdaan ee deegaanadoodii iyo dadkooda usoo noqdaanna in loo sameeyo muddo waxay qaadan doontaa hadda afar sano iyo ka badan insha allah waan dadaalayna annaga xukuumad ahaan dadkaas waxa weye dad dalka kusoo biidin doona horumarkiisa iyo dhaqaalihiisa qayb ka noqon doona marka waan rajaynayna insha allah in hawshaas ay si fiican u hirgasho deegaano badan oo waa jiraa la cayimay laakiin hadda deegaanadaas waxa weye dee in loo abuuro weye joogeygii dalkaas ay kusoo noqon lahaayeen waana deegaano waa jiraan hadda la cayimay dhaqaalahan haddana uu qayb ka yahay in deegaanadaas lagu sameeyo waxyaabihii imkaanayaadka ee runtii dalkaasi ay dib ugu soo noqon lahaayeen laguma heshiin laakiin ilaa hadda sagaal degaan ayaa lasoo hadla qaaday koonfur galbeed goboleedka iyo goboleedka jubbaland isugu jira marka dee muhiim waxaa ahaa amnigooda inuu sugan yahay in ay runtii haystaan imkaanayaadkii carruurtooda iyo iskuul ugu aadi lahaayeen ugu dambayntii ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa sheegay in mas-uuliyadoodu ay tahay in dalka gudihiisa ay ka hirgeliyaan waxyaabaha dadka soomaaliyeed ku riixaya inay qaxooti ku noqdaan waddamada shisheeye runtii horta annaga dowlad ahaan waxaa mas-uuliyad naga saaranta waxaa weye waxa ummadda halkan ka raraaya oo geenaya yurub inaan halkan ka samayno waxaan ranaa ummadda soomaaliyeed qaxootiga ma ahana dadka kaleeto dhan adduunka halka inay noqoto meesha loo soo sheego doonto maaragtay dadka soo aadaan marka runtii waxa xagga loo aadaya waxba soo jiidaya dadka marka waxaan wax xagga dadka ku jiiday in inta laga soo yahdada dadka dalkoodu meel ugu wanaagsan u jiraan inay jiraan caafimaad iyo hadday soo noqdaan meel ay dumahooda iyo iyagoo dhan caafimaad u tegi karaan waxyaaba badan marka taasaa keentay lacag loo ururiyo hadee boqolkaa milyan waa qaybta kuwaad oo loo yabahay warjeynina dhaqaalo ka badan in hadda loo keeno insha allah xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa idaacadda v o a laanta afka soomaaliga oo washington si toosa idinka imanaysa cabdiraxmaan xuseen furre iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar ayaa idinla socodsiinaya weli waxaa weli xoogan ama oogan aan idhaahdee muranka xoogan ee dhinaca badda ee u dhexeeya soomaaliya iyo kenya dhowaana dowladda kenya ayaa guddida xadaynta qalfoofka ama xadaynta badda aan idhaahday qaramada midoobay u gudbisay caddaymo la xidhiidha muranka badda ee u dhexeeya soomaaliya iyo kenya sida ay sheegtay warbaahinta dalka kenya haddaba wariyaheenna magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa arrimahan wax ka weydiiyey xeerlaalyaha guud ee qaranka ee soomaaliya axmed cali daahir wuxuuna marka hore weydiiyey shir looga hadlayey kalluumaystiga sharci darrada ah oo uu dhowaan uga qayb galay seshels
nambarkooda waa ilaa koob iyo soddon qof hadda waxa xidhan way kala duwan yihiin statuskooda qaanuuneed ama xaaladooda qaanuuneed way kala duwan yihiin qaarkood muxuu ahaa ii sheeg waa muddadii baa u dhammaanaysaa qaarkoodna wakhti dhow u dhammaanaysa la xukumay qaarkoodna waaba la sii daayey qaarkoodna dacwadday ku jiraan oo abiil iyo baa u socda marka waxyaabaha aan kala hadalnay runtii dowladda iyo maxaabiista meesha ku xiranna waan la kulannay kulan dheer baan wada qaadanay runtii aad bay ugu farxeen inaan wafdi soomaaliyeed ay ugu yimaadaan waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan in kuwa wakhtigooda dhammaystay iyo kuwa la sii daayeyba wakhtigooda dhammaan rababa inaan waddankoodii hooyo dibdib u soo celino waxaana ka wada shaqaynaynaa hay-adaha khusayso iyo dowladda soomaaliyeedba sidii deg deg loogu samayn lahaa in lasoo wareejiyo qofkii asagu doono inuu meeshaa ku xirnaadana waa voluntaring repatriation waa qofku xaq buu u leeyahay inuu doorto asagu inuu meeshiisaa joogo iyo in waddankiisii loo wareejiyo kii doortana waxaan ku ilaalinaynaa inaan xuquuqdiisa lagu xadgudbin wuxuu xaq u leeyahay international inuu ku helo meeshaas kii codsada in wadankiisi lagu soo celiyana inaan wadankiisa kusoo celino waxaa ka war haysaa in dowladda waddanka kenya ay u gudbisay golaha qaramada midoobey ee magaalada new york maalintii khamiistii ee dacwad ku saabsan murankii badda ee soomaaliya arrintaa ka war arrintaasi wax weyn hadda kama oranayo sababtu waxaa waaye weli faahfaahinteeda ma hayo waxa keliya oo aan ka arkay jaraa'idka kenya ka soo baxa in dowladda kenya ay hay-adda badaha ee united nationka ay u gudbisay warbixin ay ku muujinayso badda ay ku sheeganayso taasna si qaanuuni ah ayaan ciddii ay khusaysay anigu tiimkii aan madaxdu ahaa iyo qareenadii ummadda soomaaliyeed matalaya iyo khubradiiba markii aan helno waxa ay gudbiyeen ayaan jawaabta ku habboon ka bixin doonaa oo sida ugu sahlan qaanuuniyan uga hadli doonaa waana ma aha wax maxkamadii khuseeya laakiin waa arin kale oo warbixin ay gudbisay united nationku gudbisay waa iyadana waqtiga ku habboon markii aan ku samayno qiimayn iyo daraasad aragnina dokumentiga ayaan jawaabta ku habboon ka bixin doonaa laakiin waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed mar walba u xaqiijiyo aan u sugo qadiyadda badda soomaaliyeed qadiyad gorgortan gelaysa maaha qadiyad ku baaba'aysa dacwad laga noqdo iyo u n warqad loo qoro iyo warbixin xagga loo gudbiyo iyo dokumentiyo la yidhaahdo soomaalidu waxbay ogolaatay iyo waxaasoo dhan shacabka soomaaliyeed waxaan rabaa inaanu xaqiijiyo in aanay marnaba ka lumin karaynin milkiyadooda iyo xuquuqdooda badeed iyo dhuleed ee ay leeyihiin iyo integritiga dhulkooda dhammaystirnaantiisaba taas marka waan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed mar walbaaba ay qalbiga ku hayaan islamarkaasna ay ku kalsoonaadaan muxuu ahaa dowladooda iyo tiimka sharciyeed ee arintaas u wajahaya waxayna waxaasoo dhan markhaati cad ay ka tahay frustrationka iyo muxuu ahaa walwalka ay dowladda kenya ka qabto muxuu ahaa dhulkii iyo dacwaddii aan u gudbinay maxkamadda caalamiga annagu mowqifka iyagu waa cad yahay haddii aan nahay ummadda soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeedba mowqifka iyagu waxa weeye in aanu u gudbinay maxkamadda caalamiga ah ee heeg dacwad khusaysa islamarkaasna aan u gudbinay dhammaan wax alla wixii caddaymo ah oo ku filan lahaanshaha iyaga soo muujinaya dowladda kenyana ay la'dahay wax ay kaga jawaabto caddayntaas sidaa darteed ee hadba gidaar madaxa ugu dhufanaysaa oo mar ay leedahay aan wada hadalka lagu soo celiyo mar ay u n u cararayso mar ay qoraal meel ku qorayso waxaasoo dhan annaga waxaan u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed in dacwadaasi aanan marnaba ka soo celinaynin maxkamadda meesha ugu sarraysa oo go-aanka ka qaadanaysana waa maxkamadda objectionkii ama is-hortaaggii ay samaysay dowladda kenyana jawaabteeda aan sida ugu dhaqsiyaha badan muddada ka hor shanta bisha februaayo ka hor inaan ku gudbin doonno haddii alla idbo jawaabteeda kadibna dacwadda halkaa ka socon doonto isla markaasna waxaan mar walba ummadda u xaqiijinayaa in aan ay ku kalsoonaadaan boqolkiiba boqol in dacwaddaas badda dhulkeenna aan ku guulaysanayno
waa tahay had i aad baad u mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo markaasi waraysanaya xeeraleeyaha guud ee qaranka soomaaliyeed axmed cali daahir halkaad weli naga dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga v o a booliska dalka kenya ayaa ka digayay suurtagalnimada weeraro kooxda al-shabaab ay ka geysata gobolka waqooyi bari ee kenya xilligan oo lagu jira xili roobaad madaxa booliska dalka kenya joseph bonet ayaa digniin u diray dhammaan laamaha ammaanka dalka inay la socdaan dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab gaar ahaan degmooyinka xuduudka soomaaliya kenya ay wadaagaan wariyaha v o a maxamed faarax shire ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada gaarisa
wareegtadan oo ka soo baxday xafiiska taliyaha ciidanka booliiska dalkani kenya joseph bonet ayaa waxaa lagu sheegay in xarakada al-shabaab gudaha dalka soomaaliya abaabula ay ka wada ay ka damacsan tahay in gudaha dalkani kenya ay dhibaatooyin ka geystaan master bonet ayaa sidoo kale wareegtadiisaasi waxa uu ku sheegay in deegaanadaha ay doonayaan kooxdaasi al-shabaab ay ka mid tahay gobolka waqooyiga bari ee dalka kenya iyo qeybo kaleo ka tirsan dalkani kenya oo ka carabaabay magaalada nairobi wuxuu master bonet ku tilmaamay in arrinkaasi u yahay mid ay kasii warhayaan tacaalina ay ka samaynayaan qaab walba ay uga hortegi lahaayeen kooxahaasi canaasiirta ku ah sugidda ammaanka dalkani kenya bonet oo wareegtadiisaasi dhammaan lagu soo daabacay wargeysyada dalkani kenya ka soo baxa ayaa waxaa sidoo kale uu ku sheegay in ay saraakiisha ammaanka dalkani kenya uu amar ku siinay in baaritaano ay ku sameeyaan dhammaan gawaarida gaarka loo leeyahay kuwa dowladda iyo kuwa hay-adaha aan dowliga ahayn ay leeyihiin markay soo gelayaan goobaha dadku ay wadaagaan waxa uu sheegay in ay suurtagalnimada dhici karto in xarakada al-shabaab gawaaridaasi ay isticmaalaan taasoo keeni karto in habaacsanaan dhanka amni darrida ay ka soo food saarta laamaha ammaanka dalkani kenya ammaanka dalkani kenya ayaa waxa uu ku sheegay in iminka uu sugan yahay ilaa iyo iminkana ay jiraan tiro fara badan oo xarakada al-shabaab iyo kooxo kaloo argagixiso ku ah ammaanka dalkani kenya inay qabqabanayaan master bonet ee sidoo kale waxa u sheegay dadka ku dhaqan dalkani kenya in ay wada shaqeyn la muujiyaan laamaha ammaanka dalkani kenya uu ku sheegay in ay iminka hor ukac dhanka ammaanka ay ka sameynayaan qaybo badan oo ka tirsan dalkani kenya xabsiyada dalkani kenya guud ahaan waxaa buux dhaafiya tiro fara badan oo lagu tuhmayay in ay ka tirsan yihiin xarakada al-shabaab qabqabashada dadkaasi oo inta badan laga qabqabtay qaybo badan oo ka tirsan gobolkani waqooyiga bari iyo gobolka xeebta nairobi iyo qaybo kaloo dalkani kenya ka tirsan ayaa dhammaantood waxay iskugu soo aruurayaan tuhunyo inta badan la tuhmaya in ay xarakada al-shabaab xiriiro ay la leeyihiin maxamed faarax shire v o a garisa
galabnimo wanaagsan laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad dhegaysanaysaan haatanna waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo ibraahim xasan daandurey
Maria. waa barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha hambalyada iyo heesaha toddobaad waliba waraaqo fara badan ayaana ag yaalla heesahan annagaa ku darna iyo wixii kale dadku ay jecel yihiin dhambaalka ugu horreeya ibraahinow mid laga leexan karaa maba la sugi karaba ma aha inta looga soo noqonayo bal isagaan ku bilaabo waa dhambaal aad u qurux badan oo wakhti fara badan sida muuqata la soo geliyey ubaxyo lagu soo xardhay allah maxuuqad naga qaatay ee markaan soo daabacayno waa tahay waxaa ugu horreeya aabe cabdirashiid cismaan farey waxaa kaloo ku jirta hooye sahro xaaji maxamed ciise abti aweys xaaji maxamed ciise abti cabdulcasiis macalin ibraahim iyo abti cabdulaahi bashiir sheekh cali iyo abti cabdirasaaq axmed cilmi iyo habaryar luule xaaji maxamed ciise iyo habaryar sagal macalin ibraahim iyo habaryar siciido axmed cilmi dhammaan waalidiin baa halkani ku qoran waxaa kaloo ku jirta eedda raaxo cismaan farey eedda faadimo cismaan farey eedda ogaaso axmed aadan iyo eedo canab maxamuud cali iyo eedo maryan hodan cismaan aarey baa layidhi iyo duniye macalin iyo caruurteeda maxamed weli cabdirashiid cismaan farey iyo dhammaan ilmo cabdirashiid farey iyo dahabo axmed farey iyo dhammaan ilmo axmed farey malyuun cabdulqaadir farey iyo dhammaan ilmo cabdulqaadir farey iyo xaawo cali farey iyo dhammaan ilmo cali farey iyo nasteexo cabdinaasir farey iyo dhammaan ilmo cabdinaasir farey iyo ugu dambeyntii firdowse cabdiraxmaan farey iyo dhammaan ilmo cabdiraxmaan farey iyo cabdulaahi bilo muuse iyo dhammaan ilmo bilo muuse dhammaan dadkana waxa ay tahniyad kal iyo laaba lasoo koobi karin baa layidhi halkan uga dirayaan arooska iyo aroosada farta iyo faraatiga baa layidhi kasha iyo mooyaha taasaan nagu soo kortay ibrahim maanta kasha iyo mooyaha hawaaji iyo taaseeba ahayd been lagu soo bilaabo sababtoo ah kal iyo mooye maba kala maarmaanba sida badarka lo- loogu xanshiriyo maad arkin ibraahim allah yaa maanta ii dhiiba iyo hawaajiga yaa iyo maanta ii dhiiba mooye badar galey laga soo buuxiyey kashana ii waa la dhiiba tusaan aragnaya sida loo tumi jiray wawaalanta waa lagu xaragoon jiray ibraahino waa waxaan la qorqorneynba malaha waa iyada iyadoon weynaa noo daraatay waa tahay mooyaha baa la yiri waa kasha iyo mooyaha dhalada iyo kaaseedka wax badan baa laysa soo raaciyey waa tahay intaasoo gabaya waxaa loo tiriyey ciise cabdirashiid cismaan farey iyo xaaskiisa xaawo axmed cismaan xaawo canab arooskoodu ka dhacay degmada wardhiigley taariikhdu markay ku beegneyd baa layidhi sagaal iyo tobankii bishan oktoobar ee sanadkan aan ku jirnay laba kun shan iyo tobanka maalinnimadii isniinta baa layidhi ducaduna waa xaggiina waa tahay kasha iyo mooyaha waa layidhi dhalada iyo kaaseedka layidhi farta in- gabay dheer baa loo soo tiriyey arooskani marka ibraahim ducadana waa xaggiina baa layidhi dhinacaagan usoo tuuro allah ka dhigo arooskaasi kii isku waara eebba uu kala siiyo gabar iyo caano wiil iyo caano dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray hooyo malayko xuseen xasan iyo aabe salaad laamow cabdi iyo cali nuur salaad ibraahim iyo bishaaro salaad ibraahim iyo caaqilo salaad ibraahim iyo waxay idhaahdeen adeego salaad ibraahim iyo maxamed macalin cabdiraxmaan iyo rooble isxaaq mataan iyo sugow cali ibraahim cabdiraxmaan salaad laamow iyo aadan cabdi macalin cabdiraxmaan iyo qaasim isxaaq nunay iyo cabdi gaabow isxaaq xuseen sheekh xasan isxaaq xuseen ibraahim aadan salaad iyo xasan aadan salaad iyo faadumo maxamed macalin iyo ugu dambaysta waxay yidhahdeen weliyo maxamed macalin dhammaan dadkaasina waxa ay taaniyad dhalasho ay u dirayaan cabdi salaad ibraahim iyo waxay yidhahdeen wiilo salaad laamow oo wiil ugu dhashay degmada bardaale ee gobolka baay waxaana wiilkaasi loo bixiyey axmed weli cabdi salaad ibraahim waxaana iliin allah ka dhigo kii dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca aamin ayaan leenahay waa tahay ibraahinow bal dhambaalkana aan soo qabto waxa uu nooga yimid waxaa layidhi waan idin salaanay bahda v o a soomaaliga baa layidhi waa tahay siday usoo koobeen baan ka helay v o a markii la yidhahdo shan iyo afartan wadan dad isaga kala yimid iyo luuqadahooda yaa salaan la kala gaara v o a soomaali baa lagu soo koobay waxaa halkan tahniid dhalasho oo farxad leh ka daraya baa layidhi asxaabta kala ah hooyo mako sheekh axmed iyo doctor cusmaan xaaji ibraahim iyo nabadoono cabdirasaaq ciise iyo sheekh sayid ibraahim xaaji ibraahim iyo brofesor faarax xaaji ibraahim iyo eedo nasro xaaji iyo eedo xabiibo xaaji ibraahim waxaa kaloo ku jira dhambaalkan aadka u gaaban eedo khatro xuseen muuse iyo eedo faadumo xaaji ibraahim iyo adeer aadan xaaji ibraahim iyo adeer maxamed nuur xaaji ibraahim iyo eedo muumino macalin aadan dhammaan dadkani waxay kala joogaan baa layidhi dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaana ay tahaniyad dhalasho oo kaliya laab ay u dirayaan nadiifo xaaji ibraahim iyo saygeeda sheekh xasan sheekh ebo oo wiil ugu dhashay degmada kaaraan ee magaalada muqdisho maalintii khamiista oo ay taariikhdu ahayd baa la yiri shan iyo tobankii bishan oktoobar ee sanadkan laba kun shan iyo tobanka waxay leeyihiin wiilkaasi waxaan ugu duceyneynaa in ilaah uu ka dhigo midkii weynaada ee wanaag kusoo barbaara dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan kusoo kordhiya aamin ayaa leenahay dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe axmed aadan guley iyo hooyo maryan axmed shareeco iyo habaryar raxmo axmed shareeco iyo habaryar nadiifo axmed shareeco iyo habaryar hindiyo axmed shareeco farxiyo axmed aadan fardowsa axmed aadan iyo xafso axmed aadan ayaan axmed aadan xuseen nuur ciise iyo waxay yidhahdeen axmed maxamuud cibaar iyo shaafici maxamuud cibaar suleymaan maxamuud cibaar mascuud ibraahim xasan muno ibraahim xasan sadaam xuseen nuur iyo waxay yidhahdeen salmaan xuseen nuur iyo suheyb xuseen nuur iyo cabdiraxmaan xuseen xasan dhammaan dadkaasina waxay kala joogaan room riyaad muqdisho buulomareer iyo busley waxayna taaniyad u dirayaan haaruun axmed aadan iyo asli maxamuud cibaar oo wiil ugu dhashay magaalada akra ee dalkaasi ghana waxaanay leeyihin wiilkaas waxaa loo bixiyey maxamed amiin haaruun waxaana ay leeyihiin maxamed amiin soo barbaar noqo kii diintiisa dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca aamin ayaan anaguna leenahay barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa noogu marti ah oo anigii caasho dhexdeena fadhiya maanta cumar xasan oo ka mid ah wariyaasha laantan af soomaaliga ee v o a waa tahay cumar eh, ibraahim oo dhowaan saaxiibada nagu soo biray v o e da aad ku firfircoon buu kamid yahay Een, dad fara badan waxay mar horeba ibraahim waxaa la yidhi war la qaba xiise male barnaamijka caweyskay kaga dhargeen isagoo nin cidiya beerta iyo gabar dhir badan iyo ka sheekeynaya ma- maanta barnaamijkaad marti ku tahay hambalyada iyo heesaha kusoo dhowow mar kale cumarow aad iyo aad baad umahadsantihiin caasha cuud iyo weliba ibraahim daanduray bal- Wax- bal warqadahan horteena yaalla mid ka soo qabso mid baan soo qabsanaya kolley waxaan leeyahay bal dhegeystayaasha aniguna aan salaamo guud ahaan idin salaamaya dhegeystayaal hase ahaatee warqadda aan gacanta ku hayo nasiib naag waxay noqotay waa tahniyada dhalashaha waxaa si wada jira inoogu soo diray dad fara badan baa ku qoran hase ahaatee waxaan la yaabay magaca toyota baabuur baanu iqiina casho cuuday ama daanduray oo kowdhe hase ahaatee waa ilmo nuur toyota ayaa iyagu u badan laakiin laakiin mid ku darso cumarow Mhm, kambaniyadan gawaarida soo saara aha.
magacyadaan maqlaynoo dhan Waxa waa laga waa yaabaa.
caruurtoodii ogow waa sida aad sheegtay Eh, warqadan waxaa si wada jira u soo diray dad aad u fara badan waxay marka horena ku bilaabeen waxaanu salaamayna daadihiyayaasha barnaamijka gaar ahaan caasha cuud iyo weliba ibraahim daanduray waxaan u malaynayaa inay dhegeysanayaan waxa ay kale yihiin dadkaasi waa hooye khadiije axmed mahad sidoo kalena waa kaamilo nuur toyota cali nuur toyota sidoo kalena waa yuusuf nuur toyota amel nuur toyota iyo saygeeda oo ah cabdinaasir maxamed aadan sidoo kalena waa ikra nuur toyota iyo caruurteeda iyo saygeeda oo isagana magaciisa laydhaha cabdiqaadir cabdi nuur waxaa meeshaan ka maqlayn waa ilmo nuur toyota waxaanay iyaguna kala yihiin waa zamzam nuur toyota maxamed nuur toyota sidoo kalena waa hodan maxamed tiif oo ku magac dheer boqoradda haye soo dhawo baan ku leenahay dhinaca kalena waa qamar cabdiqaadir axmed iyaduna ku magac dheer qamar duca qabto allah ku siyaadaya ayaanu leenahay haye waa sidaad sheegta allah u siyaadiyey mhm weliba warqadda way sii socotaa hadda kasoo diray waa xasan axmed tiifo iyo weliba cabdilaahi cismaan weyne sidoo kalena waa zamzam nuur abikar iyo leyla nuur abikar ugu dambeyntiina waa edo xaliimo cabdiraage iyo abukar cabdilaahi ibraahim oo ku magac dheer newman waa ninka cusub waa hag dhammaanta kaasi waxaanu kala joognaa bay yidhaheen waa an idhaahdee xaafadda magaceeda la dhaha xaawo taako ee degmada afgooye wiilka halkaas ku dhasheen waxaa magaciisa loo bixiyey waa maxamed mahad maxamed duuqow raage balse waxaanu hambalida u diraynaa bay yidhaheen hooye nimco nuur toyota iyo aabe mahad maxamed duuqow oo wiil ugu dhashay xaafadda xaawataako ee degmada afgooye hore baan u sheegay wiilkaas waxaa loo bixiyay maxamed yare maxamed yare soo barbaar noqo kii dalkiisa dalkiisa diinsa anfaca amiin baanu leenahay waa tahay aamin ayaan dhammaanteenba leenahay heesta ugu horeysana adigun baan kugu casuunay cumarow waa hagaaga kolley waxaan u malaynayaa in aan waayo waayo dib u celinaya dadka haddii aan ka shanqariyo heestaasi allah u naxariista waxaa ku luuqeynaya waa axmed mooge waxaana idinla daadihinaysaa balqaada dhegeysi waa zahra axmed caashaqaan isoo riday Yah, aan yah.
ka raysta hawshe farta madartaya Aye, kale raaska kale raaskii salaam waxaaba la soo galay nin heesaya Caash.
waa saa sheegtay waliba waliba heestan dad fara badan laakiin kaba ayaa kama wadatid maxaa dhacay kabankii stuudi ah xagga imda xafiiska ma garatay kolley dad badan ayaa een, laga yaabaa inay aad uga helayaan horta dooqaaga iyo heesta aad soo qabatay Sababto weliba ah.
waxaan ogahay in dad ay si gaara u jecel yihiin haddaba carab ku dhufta cabdisalaan hiriiri oo kale oo laga yaabo in barnaamijkan meel uun ka dhegaysanayo Mhm.
Thank aa garxan gaduudan bashada rugrugaya si garxan gaduudan bashada rugrugaya caashaqa isooribay akaraysta hawshe kale rasin caashaqa isooribay akaraysta hawshe kale rasin kale rasin caashaqa isooribay akaraysta hawshe kale rasin caashaqa isooribay akaraysta hawshe kale rasin kale
waa hagaag dhegaystayaal heesaa macaan ee aan anigu idiin soo xulay ayuu inagu luuqeynayeen axmed moog iyo zaare axmed ayaan markaas intaas kaga gudbaynaa haatanna waxaanu jallaacinaa waa dhinacii waraaqaha soo dirateen dhalashooyinka salaamaha taaniyadaha iyo qaar kaloo badan waxaana barnaamijka markaasi u daynayaa waa cashicuud iyo daandurey saas iyo cumar xasan aad aad u mahadsan tahay duuqaaduna muxum alele heestaasi dad badan ayaan filayaa inay madaxa u ruxeen si weyn si weyn weliba ibraahino madax ruxid oo keliya ma aha waa tahay aan mar kale u laabanno dhinaca dhambaalada kale ee faraha badan ee dhegeystayaasha ay noo soo dirsadeen iyo sidoo kale heesaha annaguna aanu ugu larno dhambaalada ay soo diraan waa tahay dhambaalkan assalaamu calaykum baa layidhi dhammaan daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo salaamaha caasho iyo ibraahim waa tahay waan idinka guddoonna cumarna anaga ku daray maanta iyo waxaa la yidhi marka xigta annagoo kale ah hooyo shukri cumar cali iyo abti maxamed cumar cali oo loo yaqaano saxafiga iyo faarax cabdiwaxiid waa cabdiwaaxid cusmaan iyo cali naasir cabdiwaaxid cismaan iyo mulki cabdiwaaxid cismaan iyo abti bilaal cabdi jimcaale iyo axmed faarax oo loo yaqaano gindhe iyo sidoo kale maxamed axmed cabdiwaaxid iyo sakariye axmed cabdiwaaxid cusmaan iyo sagal axmed cabdiwaaxid cismaan waa dhammaan ilma cabdiwaaxid cismaan sakariye aadan iyo cabdixakiinna way ku jiraan waxaa sidoo kale ku jirta cadar cumar bidaar iyo fahad cumar bidaar iyo muna maxamed xaaji iyo fartuun xasan sheekh iyo yuusuf xaaji aadan gaduudow iyo cabdikariin xaaji aadan gaduudow iyo ugu dambeyntii cabdiraxmaan maxamed oo loo yaqaano cadka dadkani waxay kala joogaan baa layidhi gudaha iyo dibadda dalka waxaanay tahaniyad dhalasho u dirayaan waa waxaanay tahaniyad u dirayaan ismahaan aadan gaduudow iyo axmed cabdiwaaxid cismaan oo dhowaanay gabaray ugu dhalatay magaalada muqdisho waxaana loo bixiyey baa layidhi sundus axmed cabdiwaaxid cismaan ducada waa xaggiina baa layidhi waxaan ugu duceynaynaa sundus in ay soo barbaarto waa hagaaga waxaa noo baaqaya cabdulle maxamuud siyaad oo ku magac dheer cabdulle garabey iyo maxamed muuse siyaad oo loo yaqaano gacmo gaab iyo bishaar muuse siyaad bishaar cagashaandhi iyo cabdulaahi muuse siyaad cabdulaahi sandheere dahabo muuse siyaad cadar muuse siyaad iyo carabo muuse siyaad cabdulaahi cumar siyaad cabdulaahi dheere iyo maxamed cumar yuusuf dadkaasi waxa ay kala joogaan muqdisho iyo gobolka hiiraan waxayna jecel yihiin inay taaniyad u diraan cali muuse siyaad iyo marwadiisa raaxo axmed maxamed oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho xaafadda xamar jajab waxaana wiilkaasi loo bixiyay yidhaahdeen cabdinaasir cali muuse ducaduna waa caashicuud ay yidhaahdeen caashahaye waa tahay waxaan ugu duceynaynaa inuu noqdo kii soo weynaada ee wanaagsanaad ee soo barbaara tahniyad dhalasho farxad le waxaa diraya baa layidhi saxaafiyiin ay ka mid yihiin axmed cabdiraxmaan jaaket waa salaamaya iyo axmed weli xuseen maxamuud iyo maxamed cumar baakaay dhammaantood salaamaan wada u marinaya haddayna dhegeysanayaan iyo sidoo kale maxamed abuukar axmed ma'da iyo maxamed cabdulaahi aadan sidi maxamed xasan axmed maxamed yaro iyo ibraahim maxamed aadan qaran iyo cabdiqaasim macalin axmed iyo cabdirasaaq aadan jeemis alan dosh baa la yiri iyo gacal xuseen gacal ayman iyo falastiin axmed imaan iyo sacdiye cabdiraxmaan cabdulle garabe iyo mune cumar xasan iyo leylo muuse sheekh madoobe iyo canab maxamed yare iyo shaadiye maxamed cabdi waa dhammaan asxaab fara badan oo wada wariyaala iyo sidoo kale farxiye maxamed khayre waxa ay tahaniyada dhalasho farxad leh u dirayaan cabdi salaad ibraahim cabdiyare iyo wiilo salaad laamow oo sagaal iyo tobankii bishan oktoobar ee sanadkan laba kun shan iyo tobanka wiil ugu dhashay degmada bardaale ee gobolka baay wiilkaana waxaa loo bixiyey baa layidhi axmed weli cabdi salaad ibraahim soo barbaara bay leeyihiin oo noqon kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin aamiin ayaan leenahay dhambaalkan gaaban caasho haddii aan akhriyo waxa ay ku bilowday waa idin salaamaynaa caashucuud iyo daandureya waxaana aan kala nahaba yidhaahdeen dahabo maxamed iyo bare xasan iyo waxay yidhahdeen maxamed xasan iyo farxiyo isaaq iyo deeran isaaq iyo mako isaaq dhammaan reer xasan iyo reer macalin waxayna taaniye dhalasho jeceliin inay gaarsiiyaan faadimo xasan farey iyo waxay yidhaahdeen maxamed xasan macalin oo wiil ugu dhashay deegaanka wajeer gobolka waqooyi bari ee kenya gaar ahaana xaafadda township wiilkaasina waxaa loo bixiyay yidhahdeen fu'aad maxamed ducaduna waxa ay leeyihiin idinka le waayo waxaa leenahay wiilkaas allah ka dhigi kiisoo barbaara oo waalidkii iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca waxaad moodaa inaan waraaqihii ku yara siqanay oo waraaqo dhaadheerna waan akrinay oo dad ay noo soo dirsadeen asxaabada waa tahay bal waxaad na soo qabataa heesta xigta dhegeystayaashana waxaan usoo qabanaynaa heestaan kudhigeedu yahay jacayl dhidibta aastay jacayl dhidibka aastay baan dheeldheeliyay amayaa talo jacayl dhidibka aastay waxaan u malaynayaa macnaheega in heestaa maad aragtay yaa laga heli doono macnaha in heestaas laga heli doono oo Hey.
xididada aastay Aa, jacayl hadda aan la gaaraynin waayo meesha uu jiro oo xataa haddii cagaf cagafi lagu soo qodo aan la soo faagi karin aan loo tegi karaynin waa tahay waa fanaankii maxamed sulemaan waan u malaynaya saas waaye
dhaawacaygii jacayl dhidibta haastaan la dhedheliyaa codkii macaana ee maxamed saleebaan haddaan intaasi kaga gudubno dhinacii warqadaha ayaan ku noqonaynaa caasha haye dhambaalkan waxaa diraya saaxiibo fara badan oo halkaan aan lagu soo koobi karin baa la yiri waxaana ugu horeeya waxay yidhahdeen waad inslaanay barnaamijka hambalyada iyo heesaha dadka daadihi bay yidhahdeen waa tahay waan idinka guddoonay marka xiga bay yidhahdeen annagoo kala dhammaan reer xasan iyo isaaq iyo reer aadan oo kalaha bay yidhahdeen bare xasan maxamed xasan liibaan aadan iyo dahabe maxamed iyo keerto isxaaq iyo maka isxaaq iyo farxiye isxaaq iyo sidoo kale weriye maxamed xaaji xasan iyo xaaskiisa weriye faysal isaaq iyo waa faysal isaaq cabdulaahi iyo xaaskiisa iyo weriye baa la yidhi nasro kiin jacfar iyo ugaas ilka case iyo injineer borow dhammaan asxaabtan waxay tahanid dhalasho u dirayaan baa la yidhi faadumo xasan faray iyo saygeeda maxamed xasan macalin oo wiil ugu dhashay degmada wajeer gaar ahaan xaafadda baa la yidhi township wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi fu-aad ducadan waa v o a fu-aad waxaan ugu duceynaynaa inuu noqdo kii soo barbaaree dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin aamiin waxaa dhambaalkana wadajir noogu soo qoray hooyo zahro shidane bayr iyo hooyo siciido shidane bayr iyo hooyo warsan maxamed cabdi madoobe iyo ayeeyo aamino culusow shadoor iyo aabe xasan maxamuud iyo waxay yidhahdeen abti cabaas shidane bayr iyo aabe maxamed jibriil iyo ilmo maxamed jibriil ilmo xasan maxamuud khatra bare maxamed oo habana loo yaqaano iyo waxay yidhahdeen cabdulaahi bare maxamed iyo barqad bare maxamed iyo faadumo bare maxamed farxiyo maxamed cabdi iyo asli maxamed cabdi iyo cabdisalaan maxamed cabdi iyo cabdirashiid maxamed iyo xareed maxamed cabdi iyo nadiifo abshir cabdi iyo ugu dambaysta deeqo saciid cabdi dadkaasna dhammaantood waxay jecel yihiin inay taaneed kal iyo laaba gaarsiiyaan dr cabdirasaaq xasan maxamuud iyo farxiyo maxamed jibriil oo arooskooda uu ka dhacay qardho waxaana ay leeyihiin allaha ka dhigo kuwa isku waara ubad qayrqaban oo eeba kala siiyo aamin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan raacinaya dhambaalkanna waxaa saaxiibada diraya ugu horeeya xuseen aadan sankey iyo ibraahim aadan sankey iyo cabdulaahi aadan sankey abe aadan sankey baa layiri iyo cabdiraxmaan aadan sankey iyo abti xuseen aadan xasan iyo abti xasan xuseen iyo abti ismaaciil aadan aadan xasan yaasiin iyo cabdinaasir cabdulaahi kerow iyo maxamed salaad aadan cabdiraxmaan macalin isxaaq iyo suleymaan maxamed nuur jacfar iyo abshiro macalin isxaaq iyo cabdikariin salaad maxamed iyo cali macalin aadan iyo aadan xuseen mursal waxuu ku magac dheeryahay sheekh aadan iyo nuur maxamed ibraahim iyo mustafa cabdi suleymaan iyo xabiibo salaad maxamed iyo hooyo khadiijo nuur dhammaan dadkani waxay kala joogaan baa layidhi dalka iyo dibadda gaar ahaan baa layidhi toosilow garoowe britain maraykanka talyaaniga iyo turkiga waxaana taaniyad aroos halkan uga dirayaan boqorka iyo boqoradda bay yidhaahdeen xasan aadan sankey iyo qureysho cadow aadan oo arooskoodu ka dhacay degmada bardaale ee gobolka baay taariikhdu markay ahayd tobankii bishan aynu ku jirno oktoobar ee sanadkan laba kun shan iyo tobanka waxaanan leenahay bay yidhahdeen allah ka dhigo arooskii lagu nasto lagu nagaado kala hela wiil iyo caano gabar iyo caano bay yidhaahdeen wada jira ee nabadgala aad baan uga hel warqadan iyagaa soo dhammaystire aad bay mahadsan yihiin aamin ayaan aniguna u raacinaya aamiin aamiin dhambaalka nacaash wuxuu naga soo gaaray hooyo maryan cabdiwaare iyo dhammaan reer cumar cibaar meel kastoo ay joogaan adeer nuur cumar cibaar iyo abti cabdiqaadir cabdiwaare caruurtiisa iyo xaaskiisa iyo abti ciise cabdiwaare iyo habaryar deeqo cabdiwaare iyo habaryar aamino cabdiwaare iyo habaryar xaliimo cabdiwaare iyo waxay yidhahdeen habaryar xabiibo cabdiwaare iyo caruurteeda iyo adeer shire xaraare iyo waxay yidhahdeen adeer sheekh muumin iyo cabdiqaadir sheekh muumin iyo cilmi maxamed waare iyo maxamed cali cibaar iyo farxiyo cabdi cusmaan iyo taam faarax mutaan iyo ayaam faarax mutaan iyo nimco maxamed sheekh iyo seegada iyo maryan yuusuf sandheere dhammaan dadkaasna waxay tahniyad jecel yihiin inay u diraan cabdi aadan yuusuf iyo xaliimo cumar cibaar oo meherkooda uu ka dhacay magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda islii waxaana ay leeyihiin guur qeyr qaba inuu idin horseedo meherkiina ayaan eebel kaga baryaynaa aamin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan raacinaya ibraahim bal heesta saddexaad ee barnaamijka heesta saddexaad ee dhegeystayaashan usoo qabana caashay waa hees banaadirya waa codadkii awees khamiis iyo aamin camaari
codkaasina wuxuu gebagaba u ahaa barnaamijkii hambaliyada iyo heesaha caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo ibraahim xasan daandurey ayaa inala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo washington idinka imanaysa galab wanaagsan dhegaystayaal inta aynaan gebagabada idaacaddeenna gaadhin ama aynaan soo xidhin barnaamijkeenna aan ka codsada cabdiraxmaan xuseen furre qodob iyo laba ka mid a wararkii dunida ugu waaweynaa mahadsan ismaaciilow xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa ku sugan dalka jordan isagoo maanta la filayo inuu la kulmo madaxweynaha dalka falastiin maxamuud cabbaas labada mas-uul ayaa ka wada hadli doona sidii loo soo afjari lahaa rabshadaha ka soo cusbanaaday deegaanada ay wadaagaan falastiiniyiinta ee israa'iil john kerry ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey wadahadalladaasi kooxda dowladda islaamiga ee isis ayaa sheegatay mas-uuliyad weerar ka dhacay dalka bangaladesh oo ay ku dhinteen hal qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen ilaa iyo boqol ka mid ah dadka aaminsan shiicada ee ku nool magaalada daka war ay soo saartay kooxda dowladda islaamiga ah ayay ku sheegtay in askari ka tirsan kooxdooda oo ku sugan dalka bangaladesh ay weerarkaasi fuliyeen weerarkaas ayaa ka dhacay goob lagu cibaadaysto oo ay iskugu yimaadaan shiicadu aad u mahadsan yahay cabdiraxmaan xuseen furre intaasna waxaa naga eeg idaacadda iyadii galabnimo tan iyo intayn idaacadda fiidnimo kulka kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.